maxkamadda ciidamada qalabka sida markii la bilaabay in uu madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya uu ku dhawaaqay in lala dagaalamo dadka mataqaana ummadda dhibaateeyo oo isbaatada iyo jidka ka shaqeeya ummadda mar dila marna dhaawaca marna xuntidooda qaata dhibaatooyinkaas dadka geysta waxay qeyb ka naqatay qorshaha amniga lagu sugaayo garsoorka ciidamada wuxuu qeyb ka naqday qorshaha amniga lagu sugaayo waxaad ogtihiin bishii hadda bishaa hadda bilowgeedii in uu madaxweynaha iyo wafdi meeshaas ay tageen loogu talagalay in mataqaanaa gobol sida lagu xalin lahay labada gobol shabeellada dhexe shabeellada hoose gaar ahaan shabeellada hoose arrintiisu aad ay usoo naqnaqatay arrintaasi markuu madaxweynaha kasoo laabtay kadib waxaa isku raacnay waxaa ka wada shiray ciidamada qalabka shida sidii qaabkii mataqaanaa ummadaasi loo nabadgeli lahay ujeedka ugu weyn oo loo shiraayana waxay ahayd in ummadaasi amni iyo iyo iyo nabadgelyo ay heshaa taliska ciidamada xooga dalka oo bilaabay runtii isla markii guluf mataqaana uu ku aruurinayo ciidamo gobolka nabadooda suga dadka gobolka joogo markii mataqaana ciidamadu ay la hadleen ay u sheegeen cabashooyinka dadka laga soo gudbiyay waxa waxaa u badnaa laba nooc ay dadka u kala baxeen qayb waxay naqatay runtii qayb ka tirsan qayb ku qaraabata shaarka ciidamada ama ha ka tirsadaan ama ha ahaadaana kuwa oo dib jir ah oo ciidamada ka tirsan ama ha ahaadaana kuwa qoolaysato ah oo burcad ah oo ku qaraabanayo dharka ciidanka ama ha noqdaano kuwo shaar qabiil wata oo mataqaana dharka ciidanka inta qaataan hogeysan qaab qabiil ku joogo gobolka oo ummadaas ku dhibaateynayo dhammaantood runtii waan la hadalnay haddana waan ku celinaynaa runtii waxaan u sheegaynaa dadka noocaas ah oo danaynayo inay dadka dhibaateeyaan ka shaqaynayo ummadda inay dhibaateeyaan oo ummadda inay isku socdeen ka shaqaynayo gobolada ay isku socdeen ku shaqaynaya ciddii lagu helo gobolka iyadoo hubaysan oo dhibaateynayso dad dhibaateynayso lagu qabtaa garsoorta ciidamada qalabka sida waxay kaga talagelayaan in uu lagu qaadi doono xeerka la yihahdo xeerka ciidamada qalabka sida xilliga dagaalka in lagu qaadi doono waxaana loo aqoonsanaa inuu qaswaday ummadda dhibaateeye yahay qaadicu dariiq yahay waxaana laga qaadi doonaa tilaab adag runtii waxaa jirta nooc kale iyagana oo dalka gobolka dhibaato weyn ku hayo oo kuwa nabadjiidka ah oo shabaabka iyagana runtii waxaan u sheegaynaa kuwa ciddii lagu qabto gobolkaasi marka koowaad waxaa loo aqoonsan doonaa in lagu qabtay furun dagaal iyadoo dagaalamaysa in la qabtay oo furun dagaal aag dagaal lagu qabta lagu aqoonsan doonaa haddii saas lagu qabtana wuxuu qaadan doonaa qaabta ciddii furun dagaal ay qaadan jirtay ay qaadan doonaa hadduu ilaaha yidhaahdo waxaan leenahay ka waantooba dadka ciidamada dharkooda ku dhibisan iyo kuwa shabaabkaaba ka waantoobaano waxaa mar dhow aan ka wada hadalnay taliska ciidanka xooga inuu bilaawdo howlgaladii maxkamaddu qayb ka naqan laheyd waana bilaaban doonaa hadduu ilaaha yidhaahdo isbuucyada soo socda siay ummadu ummadda gobolkaa joogta nabad ugu iido nabad ugu soonto aanaad aada u rajaynaynaa waayahay waxaan rabaa dad badanaa lasoo qabto hadda howlgalka ciidamadu ay sameeyeen ee ugu dambeeyey lagu soo bandhigayo marka ilaa hadda ma jirtaa wax oo koox burcad ah oo isbaara u tiila oo ay maxkamaddu howlgalladii ugu dambeeyey lagu soo qabtay go-aanka gaarta ama hadda ay socotaba go-aanka gaaristooda arrintaasi aad su-aal weyn su-aal muhiim waayo arrintaasi waxaa ku howlan xeeraanta ciidamada qalabka sida oo la socoto talishada ciidanka waxaa dad labaatameeye qofood ku dhow markii laisku dardara laga soo qabtay labada gobol ee shabeellada dhexe iyo shabeellada hoose qaarkood waxaa lasoo qabtay iyagoo wadooyinka taagana lasoo qabtay waxaa arrintaasi weli ku howlan xeeraanta ciidamada qalabka sida waxaa la keenay maxkamadda ciidamada xabsiga dhexe ay ku jiraan waxaa socota weli hubintii la hubinayay inta uu go-aanka dhicin ka hor sababta ay meesha u taagnaayeen mar dhowna go-aanadooda soo bixi doono sidaa idiin sheegana garsoorka ciidamada qalabka sida wuxuu ballan qaadayaa cidda ay ku cadaato in ay ummadan dhibaateynaysa in tilaabtan u adag laga qaado hadduu ilaaha yidhaahdo wayna jiraan runtii dadkaasi waa garsugayaal cadaalad sugayaal waaye wayna mar go-aana mar dhowna go-aanada sida ugu dhaqsiyaha badan isbuucyada soo socdana waxaa soo bixi doona go-aanadooda
waayahay ugu dambeyn wax digniin ah iyo baaq aad u jeedin lahayd kooxaan ku howlan inay dadku dhibaateeyaane ciidanku soo qabanayaane isbaarooyinka u yaalaan
dhibaatooyinka laba arrinba inaan dadka u sheegno aadaanaa gaar ahaan dadka ku dhaqan gobolka shabeellada hoose dadka ku dhaqan saraakiisha ka howlgelaysa gobolka shabeellada hoose ka howlgelaysa waxaan u sheegaynaa in maxkamadda iyo garsoorka ciidamada uusan tegeysan doonin in qof askari dhibaateeya dad shacab ah haddana la yidhahdo askari dadkii askariga u fakto ma joogo la yidhahdo askarigii dhibaateeyaa ama aaga uu taliyahaas ka taliyaa ku dhibaateeya dad ku dhibaateeya waxay noqon doontaa haddii uusan taliyahaasi qaban in lagu qaadi doono xeerkii ahaa askari ma qaldame ee taliyihiisa qaldame in lagu qaadi doono waxaan leenahay saraakiisha degmada waxaa ku- waxaa xusid mudan in saraakiishii ka shaqeynaysa gobolka guud ahaan ciidanka xoogga leh oo ku cusub oo magacaabay